xarig ay khamiistii lasoo dhaafay u geysteen ciidamada booliska soomaaliya weriye cabdulcasiis cabdinuur ibraahin oo ka mid a wariyaasha magaalada muqdisho kadib markii uu waraysi la yeeshay haweeney u sheegtay inay kuufsadeen ciidamada dowladda iyo xarig kooban oo loo geystay haweeneyda uu wariyaha waraystay laftirkeeda ayaa waxa qayladhaan xoogan ay ka dhex abuurtay ururada xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah iyo qaramada midoobay waxay sidoo kale arrintan mar kale toosh ku shiday tuhunno la xiriira baaxadda uu la egyahay kufsiga ka jira soomaaliya gaar ahaan midka lagula kaco haweenka iyo gabdhaha ku jira xeryaha barakacayaasha wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha gacanka hadalka ku salaysan jinsiga ama kufsiga zaynab xawa banguura oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada new york ayaa ii sheegtay in werwar xoogan ay ka qabto arrinta From all indication and reports we're having from Somali, the issue of rape in the camps is really a very serious concern to me.
waxay tiri wararka aan ka helayno soomaaliya waxay muujinayaan in kufsi uu ka jiro soomaaliya gaar ahaan xeryaha dadka barakacayaasha ay ku nool yihiin taana waa mid walaac inagu haysa bay tiri sanadkii lasoo dhaafay oo keliya ayaan diwaan gelinnay ilaa iyo boqol kiis baaritaan ayaana ku haynaa miss bangura ayaa intaasi ku dartay in kufsiga uu ka mid yahay dembiyada dagaalka islamarkaana ciddii gashaa oo lagu hela aysan ka baxsan doonin sharciga kufsigu waa dembi dagaal bay tiri marka aad dembigaa geysatana waxaan idin xaqiijinayaa inaan laydinka haraynin meel kastoo aad gashaan waannu idin daba taagannahay bay tiri mana idin weynayno miss bangura oo aan wax ka weydiiyey sida ay u aragto kiiska la xiriira haweeneyda la sheegay in lagu kufsaday magaalada muqdisho oo iyada iyo weriye cabdulcasiis cabdinuur ibraahin oo ay uga warrantay arrintaasina ay xireen ciidamada dowladda soomaaliya ayaa iigu jawaabtay ma aaminsanin bay tiri in la xiro weriye ama qof la dhibaateeyey maxaa yeelay waxaad kala jeedaabay tiri inaad aamusiso maxaa yeelay kama dambaysta waxaannu ku tirsanaan doonnaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay saxafiyiintu ku jiraan iyo dowladda si aan u awoodno inaan dhabta ka ogaanno arrimaha la xidhiira dembiyada ama gacanka hadalka jinsiga ku salaysan si aan wax uga beddelno dhaqankaa innagoo kaashanayna bay tiri culummada iyo bulshada inteeda kale miss banguura ayaa waxay sheegtay in sanadkan dabayaaqadiisa ay tegi doonto magaalada muqdisho si ay uga qayb qaadato baaritaanka la xidhiira arrintan kufsiga ah miss banguura ayaa waxay dhinaca kala dhaliishay ciidamada booliska soomaaliya iyo garsoorka oo ay sheegtay inaysan u marin kiiskan waddadii ay ahayd inay u maraan diyaarna uu xafiiskeeda u yahay inuu gacan ka geysto tababaridda booliska waxaan ka filaynay bay tiri booliska inay baaraan arrimahan la xidhiidha gacanka hadalka jinsiga ku salaysan ee goobaha colaadaha ka dhaca waxaan ka filaynaa in garsoorka uu dacwad ku soo oogo ciddii lagu helo halka aysan taasi samayn karin bay tiri xafiiskeenna ahaan waxaan diyaar ula nahay bay tiri inaan ku taageerno tababar waayo kama filayno dowlad waddan ka talisa oo xubinna ka ah qaramada midoobay in markii uu saxafi arrin kufsi la xidhiirta uu soo gudbiyo halkii ay ka faa'iidaysan lahayd maadaama howl iyada u taallay loo qabtay oo ay baari lahayd inay xirto saxafigii dahrogay iyo qofkii la dhibaateeyey waa arrin aan la aqbali karin bay tiri dhinaca kale waxay ka hadashay kufsi guurka qasabka ah iyo gabood fallo kale oo ka dhana gabdhaha soomaaliyeed oo la sheegay inuu ka jiro meelaha ay kooxda al-shabaab weli ka taliso ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaan helnay bay tiri warbixinada nooca ah baaris ayaana ku haynaa waxaana ku kalsoonnahay bay tiri inaan soo bandhigi doonno magacyada shakhsiyaadka aan ku helno inay geysteen ama ay amreen falalkaasi ama mas-uulka ka ah meelaha ay ka dhaceen waana la xisaabtamaynaa bay tiri mana baxsanayaan waxay dignin u jeedisay kuwa ku kaca kufsiga iyo gacanka hadalka ka dhankaa dumarka oo ay sheegtay in kuwa lagu caddeeyo uu xafiiskeeda awood u leeyahay inuu horgeeyo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee i c c waadna og tihiin bay tiri in maxkamadda caalamiga ah ay xirtay charles tylerka liberia wuxuu qirtay dembiyo la xiriira kufsi waana la maxkamadeeyey xafiiskeenna sidoo kale wuxuu leeyahay awood uu dacwaddaada ugu gudbin karo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c waxaan tala ku bixin karnaa bay tiri in cunuqabatayn laydinku soo rogo waana idin magacaabi karnaa bay tiri oo aan bulshada dhexdeeda ceeb iyo cambaar idin badi karnaa awoodahaas oo dhanna waa mid uu xafiiskayga haysto oo aan adeegsan karo bay tiri waxay ugu dambayntii fariin u dirtay dumarka soomaaliyeed oo muddo kow iyo labaatan sano ka badan la hagoognaa dhibaatooyin ay kala kulmeen raggii ku hardamayey colaadaha dalka soo maray ee adeegsanayay qoriga caaraddiisa waxaan rabaa bay tiri inaan u diro dumarka soomaaliyeed fariinah inaanay keligood ahayn oo aan la jirno waxaan u sheegayaa bay tiri in dhibaato kasta oo loo geysto aanan laga aamusayn oo aan u gudbin doonno mujtamaca dawliga ah waxaan idinku dhiirigelinayaa bay tiri ha qaranina kuwa idin dhibaateeya hana ka xishoonina inaad xuquuqdiina difaactaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bishii nofembar ee sanadkii hore waxa uu ballan qaaday in ciidamada soomaaliya ee ku kaca dembiyada iyo gaboodfallada ka dhanka ah bulshada sharciga la horgeyn doono khamiistii mar uu ka jawaabayay su-aalo lagu weydiiyey xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ee magaaladan washington oo uu booqasho ku joogay ayuu madaxweynaha waxa uu ka jawaabay su-aal ku saabsanayd kufsiga ka jira soomaaliya iyo xariggii dhowaan loo geystay weriye cabdulcasiis cabdinuur ibraahim koronto madaxweynaha wuxuu yidhi ciribtirka kufsiga wuxuu mudnaanta koowaad kaga jiraa siyaasadda dowladdayda xushmad ayaan u haynaa wariyaasha iyo warbaahintaba maxaa yeelay waxaan aaminsannahay inay indho iyo dhegaba u yihiin bulshada oo ay soo bandhigaan waxa jira laakiin taa macnaheedu ma aha buu yidhi madaxweynaha in saxafiyiintu ay ka sarreeyaan sharciga tan iyo burburkii xukuumaddii dhexe waxaa soomaaliya ka jiray gaboodfallo iyo dhibaatooyin ka dhana xuquuqda aadanaha inkastoo dowlad la-aantii iyo fowdadii dalka ka jirtay ay u saamaxday kuwa dembiyada geystay inay si xura u noolaadaan haddana waxaa maragmadoonto ah inay ku jiraan diiwaanada ururada xuquuqda aadanaha u dooda waxaana haatan la aaminsan yahay in maadaama soomaaliya ay yeelatay dowlad rasmi ah ay tahay midda looga fadhiyo inay meesha ka saarto dhaqankii isla xisaabtan la'aanta oo cadaalad loo siman yahana ay hirgeliso